Olole nadaafadeed ayaa laga sameeyay wadada Marina Gate ee ku taalla magaalada Muqdisho isla markaana gasha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Ololaha nadaafadeed ayaa qayb ka ah qorshaha ballaaran ee maamulka gobolka Banaadir ku doonaya in lagu hagaajiyo nadaafadda iyo bilicda caasimadda. Gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir Maamo Jawahir iyo mas'uuliyiinta kale ee ka qayb galay ololahan ayaa si wada jir ah uga warbixiyay.
maanta waxaan nahay ree xamar jajab een, xamar jajab waxaan isleeyahay waxaa jooga bulsho isku duuban soomaaliyeed waxaana ka codsanaynaa in amniga iyo bilicda caasimadda qaybta ugu horeysa waa ayaga waayo eerboorka wadada waa wadada madaxdeena madaxweynuhu ugu horreeya uu maro ajaanibta markay imaanayaan ay maraan martida noo timaado waa muraayaddii waxaan codsanaynaa een, een, maaragtay hay-adaha kala duwan ama qof walba oo muwaadina oo meeshaan maraayo biyaha inta ugu badan waxaan qaadayna caagadaha ugu badnaa biyaha la cabaya waa lagu tuuraya dhulkaaga ha ku tuurin qashinka adigoo gaarigaaga inaad inta ku ridato gurigaaga geysato awoodid ha samaynin aan leenahay shaqo wanaagsan oo runtii la dhihi karo shaqo aad muhiim u ah oo ahayd in la qabto oo xaqiiqatan een, qashin fara badan oo ka muuqday markaa waddada hareeraheeda maadaama waddadan ay tahay waddadii aeroboorka wejiga koowaad ee muraayadda marina gate maanta laga qabtay shaqo culus shaqadaanna haddii alla idmo way sii socon doontaa waxaan rajaynaynaa in shaqadan ay ahaan doonto mid joogto ah Ololaha nadaafadeed oo laga sameeyay wadada Marina Gate ayaa door muhiim ah ka qaadanaya isku socodka dadweynaha, gaadiidka, ganacsiga garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.